sabuuraddii toddobaatan iyo koowaad rabbiyow adigaan isku kaa hadleeyaa yaanan weligay wereerin xaqnimadaada igu samata bixi oo inabadgeli dhegta ii dhig oo i badbaadi ii noqo dhagax weyn oo rog ah oo aan had iyo goorba ku noqnoqdo waxaad amar ku bixisay in lay badbaadsho waayo adigu waxaad tahay dhagax weyn oo ii gabaad ah iyo qalcadadayda ilaahayow iga badbaadi kan shar kale gacantiisa iyo gacanta xaqlaawaha iyo ninka nacabkaa waayo sayidow ilaahow waxaad tahay rajadayda oo waxaad tahay kii aan isku hadlaynayay tan iyo yaraantaydii tan iyo uurkii hooyaday adigaa i tiirinayay waxaad tahay kii iga soo bixiyey uurkii hooyaday had iyo goorba adigan ku ammaani doonaa anigu kuwo badan baan u ahay sidii wax yaab leh laakiinse adigu waxaad ii tahay magangal xoog leh maalin kasta waxaa afkayga ka buuxi doona ammaantaada iyo sharaftaada hay tuurin markaan gaboobo oo ha idayrin markaan itaal darnaado waayo cadaawayaashaydu waxay ka hadlaan wax igu saabsan oo kuwa naftayda inay iga qaadaan doonayaana way wada arrinsadaan oo waxay is yidhaahdaan ilaah baa dayriyey haddaba ka daba taga oo qabta waayo ma jiro mid samata bixinaya ilaahow ha iga fogaan ilaahayow soo dhaqso oo i caawi kuwa naftayda cadaawayaal ku ahu ha ceeboobeen oo ha baabba'een oo kuwa waxyeelladayda doondoonayaana ceeb iyo sharaf darro ha ku bateen laakiinse anigu had iyo goorba wax baan rajaynayaa oo weliba waan ku sii ammaanayaa aad iyo aad afkaygu wuxuu maalinta oo dhan ka sheekayn doonaa xaqnimadaada iyo badbaadintaada waayo anigu ma aqaan intay tiro la-eg yihiin waxaan la imaanayaa sayidka ilaaha shuqulladiisa xoogga leh oo waxaan ka hadli doonaa xaqnimadaada taasoo ah taada oo keliya ilaahow wax baad i bari jirtay tan iyo yaraantaydii oo ilaa haatanna waxaan caddayn jiray shuqulladaada yaabka badan ilaahow ha i dayrin xataa markaan gaboobo oo madaxaygu ciroobo jeeraan xooggaaga uga warramo farcanka dambe oo aan itaalkaaga uga sheekeeyo mid kasta oo hadda kadib imaanaya ilaahow xaqnimadaadu aad iyo aad bay u sarraysaa ilaahow adiga oo waxyaalaha waaweyn sameeyey bal yaa kula mid ah adiga oo na tusay dhibaatooyin badan oo aad u xun ayaa haddana na noolayn doona oo haddana waxaad naga soo saari doontaa dhulka moolkiisa weynaantayda ii sii kordhi oo intaad soo jeesatad i qalbi qabooji ilaahow waxaan kugu ammaani doonaa alaab muusiko ah oo runtaadaan ammaani doonaa israa'iilkiisa quduuska ahow waxaan ammaan kugula gabyi doonaa kataarad bushimahaygu aad bay ugu farxi doonaan markaan ammaan kugu gabyo oo xataa naftaydii aad soo furatayna way raynrayn doontaa oo weliba carabkayguna maalinta oo dhan wuxuu ka sheekayn doonaa xaqnimadaada waayo kuwa waxyeelladayda doondoonaya way ceeboobaan oo way isku wareeraan